cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay duqaymo aad u xoogan ayay ciidamadii udu ka geysteen xerada albureej ee dhacda bartamaha marinka godoonsane khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacabrayda halkae dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale ciidamadii yuhuuddu waxay duqaymo ku garaaceen isbitaalka abuu yuusuf annajaar ee ku yaala magaalada rafax ee dhacda xadka ay wadaagaan marinka khaza iyo waddanka masar waxaana duqaymaasi ku waxyeeloobay qaar ka mid ah dadkii isbitaalka ku sugnaa iyadoona uu sidoo kale isbitaalka soo gaaray burbur baaxsan ciidamada yuhuuddu waxay sidoo kale duqayno aad u xoogan ka geysteen xaafada sabar ee ku taala koonfurta magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan xasuuqaad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa wuxuu sababay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamada yuhuudda geysteen saacadii lasoo dhaafa ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen in ka badan konton ruux halka ay dhaawaci kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol iyo toban ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ay sheegtay in tobanaan ruux oo iskugu jira shuhada iyo dhaawacyay ku usxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo bilaashubka hoostooda iska horimaadyo aad u xoogan ayaa ka dhacay gobolka aljaziira ee waddanka suudaan dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya militariga suudaan iyo shacabka iskacaabiinta hoosgarabsanaya iyo maleeshiyaadka loogu yeedha dacmu sariic ayaa wuxuu ka dhacay gobolka aljaziira ee dhacbartamaha waddanka suudaan ila wareedyo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in maleeshiyaadka dacmu sariic ay markii hore weerar ku soo qaadeen deegaanka takina waa meel ay ku sugan yihiin dadka shacabka iskacaabiinta waxaana halkaasi ka dhacay dagaal adag oo aan waxba laysku reeban khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaana labada dhinac ku gaaray dagaalkani sida ay sheegeen ila wareedyada la hadlay warbaahinta waxay sidoo kale sheegeen markii dambe dagaalka ku soo biidheen diyaaradaha dagaalka ee dowladda suudaan iyadoona halkaasi ka fulisay duqaymo aad u xoogan duqaymaha ugu culus ayaana waxay si gaar u abbaareen isku imaatin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka dacmu sariic ama r s f khasaare kala duwan ayaana halkaas lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka waddanka suuriya ayaa waxaa booqasho ku tegay mas-uul sar oo ka tirsan xukuumadda tehraan magaalada dimashiq iyo caasimadda waa waddanka suuriya ayaa waxaa saacadihii tagay booqasho ku gaaray mas-uul ka tirsan xukuumadda shiicada ee iiraan isagoona halkaasi kulan kula qaatay madaxweynaha waddankaasi xogaa haatan la helaya ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha waddankaasi bashaar al asad uu xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka difaaca iiraan ninka lagu magacaabo casiis nasiir zaadah iyagoona ka wada hadlay arrimo dhowra oo ku saabsan gobolka madaxweynaha waddanka suuriya bashaar al asad ayaa wuxuu kala hadlay wasiirka difaaca dowladda shiicada ee iiraan arrimo ay ka mid yihiin amniga si guud ahaan gobolka loogu yeedha bariga dhexe iyagoona isku soo hadalqaaday duuqaymaha soo noqnoqday ee ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuuddu ka wadaan waddanka suuriya si kastaba mas-uulkan ayaa lagu waramayaa inuu yahay mas-uulkii labaad ee booqasho ku imaaday waddankan tan iyo toddobaadkii hore ururka shiicada isku magacaabay xisbullah ayaa magaalada talaabiib ku weeraray diyaarado aan duuliya lahayn iyadoona sheegtay inay bartilmaamaysadeen goobo militari qaraxyo isxigxiga ayaa laga maqlay magaalada ay caasimadda ka dhigteen maamulka yuhuudda ee talaabiib xilli uu sii xoogaysanaya dagaalka u dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo ururka shiicada isku magacaabay xisbullah wararka ayaa waxay sheegayaan in afar qarax oo waaweyn ay ruxeen magaalada iyadoona la soolinaya inay waxyeelada gaarin dadka yuhuudda ee ku dhaqan magaaladaasi dhawaqa saydhiga degninada bixiya ayaa isqabsaday magaalada oo dhan iyadoona ay dadka yuhuudda u kala carareen godadka dhulka hoostiisa ah ee gantalada laga galo ururka shiicada isku magacaabay xisbullah ayaa sheegay inay tiro diyaarada aan duuliya lahayn ay ku weerareen bartilmaameedyo milatiri oo ku yaala magaaladaasi war ka soo baxay xisbullah ayaana lagu sheegay inay duqeeyeen goobo xasaasiya oo milatariga yuhuudday ku leeyihiin talaabiiba wasaaradda dagaalka maamulka yuhuudda ayaa waxay sheegtay in duqeymahaas ay ku dhaawacmeen lix ruux oo shan ka mid ay askar yihiin kuwaasoo iminka xaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaal ku yaala magaalada talaabiiba masjid ku yaala magaalada alqudus ayay ciidamada yuhuudda burburin xoogan u geysteen ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay weerar xoogan ku qaadeen maanta oo talaada ah deegaano oo simaada magaalada barakeysan alqudus waxaanay warar ku sheegayeen halkaas ay ciidamada yuhuudda ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo karanna shacabka reedkii halkaasi ku dhaqan warbaahinta ayaa soo warinaysa in ciidamada yuhuudda ee gawaarida cagafcagafta loo yaqaanay ku burburiyeen masjidka shiyax ee ku yaala deegaanka jablal mubaker ee hoos tagta magaalada barakeysan alqudus waxaanay dadka deegaanka ku waramayaan in markii ciidamada yuhuudda iyo howlgalkani foosha xun ku kacayeen ay xanibaad saareen isku socodka dadka iyo gaadiidka shalay ay ahayd markii ciidamada gumista yuhuudda ay xog ku galayeen magaalada arram ee dhacda waqooyiga magaalada alqudus iyagoo halkaasi ku xidxidhay dhallinyaro falastiiniyiin ah kadib markay si xun ugu ciqaabeen kontaroolka ku yaala magaaladaasi tani ayaa imaanaysa iyadoo ciidamada yuhuudda ay sii xoojiyeen weerarada ay ka geysanayeen deegaanada daanta galbeed iyo magaalada alqudus ee kuwa jirta gumaysiga yuhuudda wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa